إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii qarax ayaa ka dhacay saldhigga booliska maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dilay mas-uul ka tirsan militariga dowladda federaalka sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda ayaa sheegay in xarunta nabad sugidda ay ku aasan yihiin maydadka saddex boqol oo askari oo dowladda looga dilay magaalada muqdisho suufiyada ku sugan dhuusamareeb ayaa ku goodiyey in ay ishubaynayaan iyagoo muujiyay inay dhibaato kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka ah ee halkaasi kula sugan waxaa maamulka somalilan lagu eedeeyey inuu dayacay garoonka diyaaradaha ee magaalada burco kaasoo xirnaa muddo aad u dheer waxaa aad u sii kordhay dadka u dhintay cudurka korona gudaha dalkaasi shiinaha xuutiyiinta shiicada dalka yemen ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad dagaal oo ay leeyihiin isbahaysiga uu horkacayo sacuudiga ee dagaalka kaga jira dalkaasi yemen jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa bayaan bogaadin ah iyo salaan ah u soo dirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihaada bariga afrika dowladda shiinaha ayaa ku goodisay inay tallaabo ka qaadi doonto dadka gudaha u gelaya magaalada biijin ee caasimadda dalka shiinaha kuwaasi oo ka gudba karantiil ay ku dhawaaqday dowladda warkeena sidoo kale dhegaystayaal waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba dhegaystayaal warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ayaa ka dhacay saldhigga booliska maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo qaraxan oo ah mid aad u culus ayaa sababay khasaarooyin soo gaaray askarta maamulka koonfur galbeed ilaa iyo haddana tirar rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ma aysan helin idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan marar badan magaalada baydhabo waxaa ka dhacay weeraro ay geysteen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah maamulada taagda daran ee shisheeyaha ku daaban waxaana uu maamulkaasi ku magacaaban yahay gobolada bay bakool iyo shabeellaha hoose oo uu ka joogo meelo tira yar halkaasi oo aysan nabad ku haysan oo ay kula kulmaan weeraro yimaada dhanka xarakatu shabaab ulmujaahidiin dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dilay mas-uul ka tirsanaa militariga dowladda federaalka warkan waxaa noo diyaariyo halkan ka soo jeedinaya waryaheena haashim xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda dil mas-uul ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga oo shalay oo jimco aheyd ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaashaanla dhexe maxamed cabdulle oo ahay madaxii saadka guutada lixaad ee ciidamada dowladda federaalka ayay dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaarajiyeen meel u dhow warshadii caanaha mujaahidiinta ayaa muqdisho ku dilay madaxii saadka guutada lixaad ee ciidamada murtadiinta ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada muqdisho ayaa waxaa joogta ka ah weerarada loo geysto dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaana dilka mas-uulkan uu ka dhigan yahay dharbaaxa weyn oo ku dhacday dowladda federaalka maadaama uu ahaa nin shaqo muhiim ah u hayay sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarunta nabad sugidda ay ku aasan yihiin maydadka saddex boqol oo askari oo dowladda looga dilay magaalada muqdisho warkan waxaanuu diyaariya oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdifataax filibiin sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhex jira khilaafaadyo muuqda iyo kuwo qarsoon oo la xidhiidha mushaaraadka iyo dhanka is-aaminaadda maadaama ay ka kala tirsan yihiin hay-ado kala duwan oo ka mid ah sirdoonnada caalamka korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mid ah sirdoonka dowladda federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar afka ah ku qaaday taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin isaga oo ku eedeeyey inuu bartiisa twitter-ka ku soo qoray war aan wanaagsanayn oo dhiiragelin karaya waxa ugu yeeray argagixisada waxa uu ku eedeeyey inuu mujaahidiinta ugu yeeray xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu ka qorayay warar been abuur ah waxa ay aan darra in fahad yaasiin maantay oo agaasimaha nabad sugidda la leeyahay inuu maanta uu ugu yeero muxuu ahay xarakatu ashuhada xarakatu xarakatu shabaab almujaahidiin macow ayaa intaasi ku daray in xarunta nabad sugidda ee uu taliyahaasi fadhiyo xilligan ay ku aasan yihiin meydadka saddex boqol oo ka mida ciidamada dowladda ayna qayb ka yihiin kuwa bi'esta kuwaas oo ku baxay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in gunooyinkii laga jartay boqolaal b s ah oo naafo ku noqday weerarada al-shabaab sidaasi la mid ahna mushaaraadkii laga goostay carruurta ay ka dhinteen boqolaal kale oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka oo intooda badan ku dhintay weerarada ikhtiyaallada ah waxa uusan ogeyn muxuu ahay fahad yaasiin daarta oo nabad sugidda uu ku jiro haddii ay ugu yaraata saddex boqol oo dhallinyara ayaa ku aasan daarta hoosteeda ku aasan waxaan xasuustaa laba boqol iyo konton dhallinyara oo kan ugu weyn labaatan sano uu jiro ilaa labaatan iyo shan sano ay jiraan oo labaatan jiraa ayaa dagaal waxa ay ka qaadeen muxuu aha meesha la yidhaahdo muxuu aha jubba markii ay maraayeen oo ciidanka uu gaaray sheekh muxudiin korkeeda uu gaaray labada boqol iyo kontonkii waxaa ka soo haray sagaashan fiyo waa ka soo hartay inta kale dhaawac ay dhimashay ahaayeen waxa waaye waxa uu ku dhex socdo uu ku kibraayo waxa waaye waa waa dhiiggii aaway agoontoodii aaway aawa dadka ay ka tageen mushaaraadka ayuu ka goostay boqolaal dhaawaca ee nabad sugidda ay leeyihin mushaaraadka ayuu ka goostay biro waaweyn oo albaabka uu ku hertay dhanka kale waxa uu si guud ahaaneed u dhaliilay dowladda federaalka oo uu ku asteeyey mid ku fashilantay ammaanka iyo la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma guuldaraa ka timid waxa waaye ciidamadii aqoonta u lahaa ee la dagaalami jiray shabaab kulligood qaar iska fadhiistay qaar niyad jabay iyo muxuaha iyo kuwa aan maaragtay aqoonta heerkaas sarale aan lahayn ayaa maaragtay gacanta ku dhigay muxuaha ciidamada qalabka sida ama booliiska ha noqdo ama muxua ama militariga ha noqdo ama nabad sugidda ha noqoto wax horumara ee haba yaraatay ay sameeyeen ma laha waxa waaye meel kasta ayay weerarayaan meel kasta miina ay dhigaayaan dadka reer magaalka ay fulayaalay noqdeen
hadalkiisa waxa uu ku soo aaday iyada oo wasiirka amniga ee dowladda federaalka maxamed abuukar islaw uu doonayo in uu ballaariyo wax soo saarka warshadiisa samaysa dhagxaanta wadooyinka lagu jaro kaas oo sheegay in meele ka fog waddada wadnaha ay ka samaysan doonaan xuduud cusub si buu yidhi looga gaashaanto weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayaa dhagxaan aad u badan ku jartay wadooyinka maka almukarama wadnaha iyo kuwo kale saasoo ay tahayna weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa meelaha ay ka dhacayeen waxaa ka mid a agagaarka madaxtooyada sida kontaroolada laga ilaaliyo iyo hoteelada kaabiga ku haya sida s y l waad mahadsantaha cabdifitaax jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa bayaan bogaadin iyo salaam ah u soo dirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihaada bariga afrika tafaasiil warka ku saabsanna waxaanu
mu'asasada warbaahineed ee azzallaaqa oo ku hadasha afka mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ee ka jihaada waddamada saxraha iyo saaxilka afrika ayaa baahisay bayaan muhiim ah oo ku socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalanta bariga afrika bayaankan oo ciwaan looga dhigay fariin ka timid wiilashii ibnu tashfiin oo ku socota halyeeyada iyo libaaxyada dagaalada ee ku sugan ardulhijratayn ayaa waxaa bogaadin iyo salaan sharfeed walaaltinimo ka muuqato loogu diray xarakat al-shabaab almujaahidiin istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka ay baahisay mu'asasada azallaaqa lagu yidhi tani waa fariin ka socota jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin oo ku socota walaalaha libaaxyada iyo geesiyaasha dagaalada ee jooga dhulka ardulhijratayn alleha dhowre tallaabadoodana xaqa ha ku toosiyee assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu walaalaha iimaanka iyo jihaadka ee jooga soomaaliyada aan jecelnahay wayna soo gaartay fariintii wanaagsanayd ee ay ka buuxday jacayl ballan oofin nusxi walaaltinimo iyo in laysku booriyo ku sugnaanta dagaalka iyo jihaadka lagula jiro cadowga idinka ayaa ah raggii ku hormaray hawshaas ehelna waad u tihiin waxaadna sidaas ku noolayseen micnaha halka jasad ee markay xubin ka mida sheegato isugu wacanaya dhafar iyo soo jeed alle ayaa ku mahadsan oo nagu manaystay inaan isu soo dunno isjeclaanno isku heelinno iskuna kaashanno jihaadka waddada allaah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay nusratulislaam walmuslimiin ee ku socda xarakat al-shabaab almujaahidiin mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin waxay sheegeen in si xeel dheer ay ula socdaan wararka iyo akhbaaraadka mujaahidiinta soomaaliya iyo dadaalada ballaaran ee ay ku bixinayaan sidii bariga afrika looga xorayn lahaa gumaysiga tooska ah iyo midka dadban ee maraykanka si ay muslimiinta ugu hoos noolaadaan raayada islaamka iyagoo sharfoon oo ay u badqabto diintooda iyo sharafkooda iskuna maamulaya kitaabka allah casa wajalla walaalayaal waxaa in badan guulaha aad soo hoynaysaan ku shaafiseen quluubteenna oo aad ku booriseen dhallinyarada ummadda ilaa aad noqoteen allah fadligii kuwa tusaale loo soo qaato warkiinnana uu ku baahay daclada alla maxaan carafsanay udgoonka guulihiina oo aan ka dhigannay sahay aan ku marno waddadan ay qodaxyadu ka buuxaan xilli weliba maraykanka iyo shayaadiinta ka dambaysa ismoodeen inay hanteen dhulka oo ay ciigada ku dhejiyeen ummadda ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay nusratu lislaam walmuslimiin ee ku socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab nusratul islaam ayaa bayaankeeda ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee zallaaqa waxay ku sheegaysaa in mar weliba yuclaysyo dareemaan ay indhahooda ku soo aadiyaan soomaaliya halkaas oo wararka farxadda leh ee ka yimaada ay rajo ku beerayso dhammaan saaxaadka jihaadka sida afghanistaan shaam jasiiratul carab iyo maqrabulislaam sida lagu sheegay bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga mahadceliyey bayaankii dhiirigelinta iyo bogaadinta ahaa ee uu dhowaan soo saaray maktabka warfaafinta kuna socday jamaacada nusratul islaam waxaana bayaanka azallaaqa lagu yidhi walaalaheenna dhallinyarada jihaadka iyo istishhaadka alleh idinka abaalmariyo sunnada xidhiidrinteed soo noolayseen allahana waxaan weydiisanaynaa in sunnadan uu ku nooleeyo muslimiinta dhexdooda si ay ugu dhowowdo fikradda ah in ummaddu ay tahay hal jasad oo ku kala nool jabhaad kala duwan si aan markaas u noolayno ruuxda iskaashiga iyo isgarabtaagga ee dhexdeenna ah ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada azallaaqa ee ku hadasha afka jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin bayaankan azallaaqa ibaahisay ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan maktabka warfaafinta ee xarakat ashabaab almujaahidiin uu baahiyey war-saxaafadeed lagu bogaadinayay mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ee ka dagaalama saxaraha iyo saaxilka afrika annaguna haddii aan nahay walaalihiina ku sugan bariga afrika garab iyo gurmad ayaan idiin nahay furmaheenna ayaan ka dagaalamaynaa quluubteennuna idinka ayay idinla jirtaa carabkeennuna wuu idiin soo duceeyaa waxaan nahay walaalihiina diinta caqiidada jihaadka ribaadka iyo gargaaridda islaamka aad ku walaalowdeen waa ballan aan dadkii naga horeeyey ka dhexalnay iyo ammaano aan mas-uuliyaddeeda qaadnay ayaa ka mid ahaa war-saxaafadeedka maktabka warfaafinta ee xarakat ashabaab almujaahidiin islamarkaana ku socday mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin nusratulislaam walmuslimiin ayaa ka mid a jamaacaadka jihaadiga ee hoostaga alqaacida waxaana si dardar iyo firfircooni ku jirta uga howlgashaa wadamada saxraha iyo saaxilka afrika halkaas oo ay kusoo duuleen isbahaysi ay hogaaminayso dowladda faransiiska oo leh taariikh madow marka laga hadlayo dagaalada saliibiga ee ka dhankaa islaamka iyo muslimiinta iminkana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ganacsiga iyo maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan warshadaha badarka shiida oo ku soo badanaya dalka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid cadayda haddaan ku horreyno waxaa maanta jiritaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar kartuunkeedii waa lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic toddobo caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan egno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic hal markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah warshadaha badarka shiida ayaa ku soo badanaya dalka dalka soomaaliya waxaa ku soo badanaya warshadaha badarka shiida kuwaasoo ay ka faa'iidaystaan bulshada dalagga dalka ka soo go'a oo ka nacfi wanaagsan kan dibadda kana qiimo jaban mararka qaar ayaa lagu shiidaa warshadaha waana kuwo mashquul ah muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood ayaa si aad ah looga dareemayaa korarka warshadaha waana kan mid ka mid a howlwadeennada warshad ku taalla caasimadda oo ka sheekaynaya shaqada ay hayaan
bal waxaan meesha aniga aan joogaa kulle soomaalida shacabweynahan baa meesha ugu shaqeeyaa oo wixii ay keensadaan aan ugu shiidaa wax allaale waxayna caruurka sida geleyda shaqeeya oo isku dardarka mishaariida boorishka canjeelada intaas baa anshiida waxyaalaha anshiida ugu badan sida tabaxasha canjeelada lagu daro iyo boorishka loo aba iyo anjeelada midda lagu shiido ajiinta inta badan waaye waxaa isticmaala haweenka oo umusha ah iyo awaayash haweenka awaayasha oo hanuunsan aruurka iyo galeeya oo isku dardar waay bariis iyo galeey iyo haruur adeeg dhowr oo nooc laisku dardar waay intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
waxaa maamulka somalilan lagu eedeeyey inuu dayacay garoonka diyaaradaha ee magaalada burco kaasoo xirnaa muddo aad u dheer sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamed cabdulaahi siyaasiyiin iyo dadweyne ku kulmay magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey inuu dayacaad ku sameeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada burco garoonkan oo ka mida kuwa ugu caansan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaanan hadda shaqayn waxaana ka muuqda burbur xooggan iyadoo dadku ay sheegayaan in muddo ah inaysan kasoo degin wax diyaarada ah arrintaasna ay saameyn xooggan ku yeelatay siyaasiyiintan iyo dadweynahan ayaa si wada jir ah waxay maamulka somalilan ugu eedeeyeen inuu qaatay lacagihii amaba qarashkii lagu dhisi lahaa garoonka ilaa iyo haddana waxba aysan ka qaban dayacadda ka muuqata garoonkan madaarka burco ee xidhnaa muddada dheer isagoo ahaa garoonkii ugu dheeraa waxaa muddaba dhowr ah labadii madaxweyne ee xisbiga kulmiya ay ballan qaadeen inay dhisayaan oo qaarkood dhagax dhigeen danyartii iyo dadkii ku xeernaana waa laga raray geedhkii waa loo dhammaystiray laakiin dhaqaalihii dadweynaha iyo xukuumadduba ay bixiyeen guddidii dibudhiskaa gacanta ku haystay markii ugu wardambaysay gobolladii bariga midaan yarayn baa hadheeyey war madaarkiinna hadduu soconba waa lacagtiisa la waayo dee idinku waa iska bixin karaysaana dhistoo samaysta oo hawlihiinna sidaasay wada dayacayna hawlihiinna qabsada markaa waxaa weeye ilaahayna ka baqo istisaamaxa oo kala qoqobnaanta iyo kala maqnaanshaha ka baxa garoonkoodii diyaaradaha ee madaarkii laga soo degi jiray maanta waa dayacan yahay oo aad buu u liita guddidii madaarada ee dhaqaalaha faraha badan ee toddobada milyan ee dollara gacanta ku haysay haddii ay dee gacanta dawladda ku soo dhacday oo ay idin soo gaadhayna waa in maanta madaarkii wax loogu qabtaa haddii aanay idin soo gaadhinna ciddii qabatay waa in lala xisaabtamaa oo lagu dabagalaa baanu leenahay dawladda iyo weliba madaarkaa weyne la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii afar iyo tobankii ee ugu weyna geeska afrika iyadoo aan gobollada waqooyiba aan lahayn wax madaara godaab laga dhoofi jiray maanta madaarka wuxuu ku dambeeye waa xidhan yahay madaarkan burco ee xidhan runtii waad ogtihiin madaaro badanoo gobolada somalilan shaqayn inuu isagu shaqayn jiray maantana waa ayaandaro xidhista uu xidhan yahay dee dadkii xorriyaddii baan ka qaadayaa waan jujuubayaa la hadli maayo iyo waxaan iskugu daraya waxqabadla-aan kala daa labadaas baan leeyahy erboodka dayacan yahay wadooyinka dayacan yihiin dhammaan ay dayacan yihiin kaa in dib naloo seego in wax naloo qabto maamulka somalilan uu hogaamiye muuse biixi ayaa dadka ka qaada canshuuro badan iyo sidoo kale lacago ay dadka wax uga yaboohaan dhowaan ayay ahayd markii in ka badan laba boqol oo haween ah ay ka banaanbaxayeen hay-ad lagu magacaabo naaw oo ka tirsan maamulkaas oo dadkaas ka qaaday lacago taasoo u ballanqaaday inay wax ugu qaban doonto laakiin ma dhicin oo ay ku balan fureen suufiyada ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa ku goodiyey in ay ishubaynayaan iyagoo muujiyey inay dhibaato kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka ah ee halkaa kula sugan sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena zakariya cumar suufiyada ku sugan dhuusamareeb ayaa dowladda federaalka kala wareegay gacan ku haynta magaalada kadib markii ay sii kordheen hanjabaadaha iyo daandaansiga ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka ee halkaasi ku sugan macalin maxamuud oo ah hogaamiyahooda ayaa xalay shaaca ka qaaday inay dib isku hubaynayaan islamarkaana aynan u dulqaadan karin fasaadka kusoo kordhay magaalada dhuusamareeb waa sida uu hadalka u dhigay wuxuu ciidamadiisa u sheegay haddii qof weliba uu hubkiisa wadan lahaa aysan kulmi lahayn dhibaatooyinka kaga imaaday dowladda federaalka inta fasaadka ah intaan soo dhowaysan lahayn waxaan gelaynaa haddii alla yidhaahdo inaan hubkannaga ku darsanno maanta intiinaa socotay haddii ruux waliba hubkiisii uu sito qof la hadli lahaa ma jiro haddii ummaddu bahal noqotana bahalnimada waxaa laysaga celiyaa qalab baa laysaga celiyaa maahane hadal ma qaato wax munaasib ah ma qaato marka taasoo kalea celin u noqonaysa waxaan qabaa waxaan rabaa inaan idin idhaahdo caawow laga bilaabo waxaan hub leenahay waa raadsanaynaa waa soo qaadanaynaa waana wadanaynaa dad kaleo fog ku dhibi mayno laakiin ruuxii ahlulfasaad ah waa ku dhibaynaa saakay markii halkan aan waxaynaynay magaaladaani weligeed waa ka caganaydoo ma aysan kaba dhicin weligeed saake qarax baa ka dhexdhacay qarax baa saake laga ridi macnahaad waxaad garanaysaa gacanta meesha in loo geliyey shabaab ayaad garanaysaa ruuxa noocaas noqon kara oo intaas inta arka xataa xishoon waayo aan odhanayn war dadkaanoon ciday wax ka qabaan la arag gaadiid annaga aan naga rabin xoola aan naga rabin gaadiidkoodii wata annagu waxaan u weerarno lama arko aan ruux yidhaahda lagu arag macnaheedu waxaa weeye waxa qalbigooda ku jira ruux cadow kula ah weeye hadalka ka soo yeeray macalin maxamuud ayaa ku soo aadayo iyadoo ay socdaan qorshe ay dowladda federaalka ku doonayso inay gebi ahaanba meesha kaga saarto suufiyada iyadoo taageero ka helayso xabashada etoobiya siyaasadda xabashida ayaa ku dhisan maslaxad joogto ah oo shalay waxa ay ku shaqaysanaysay suufiyada maantana dowladda federaalka warkan waxaa kala socotaan idaacadda alfurqaan waxaa aad u sii kordhay dadka u dhintay cudurka korona gudaha dalkaasi shiinaha warbixin warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxmed ciise waxaa sii kordhaya tirada dalka shiinaha ugu dhimanaya cudurka korona kaasi oo gaaray heer ay dowladda quus ka muujiso xakamayntiisa warbixin saacadihii lasoo dhaafay ay soo saareen guddiga caafimaadka qaranka ee shiinaha ayaa lagu sheegay in tirada dhimashada cudurka korona ee dalka uu sare ugu kacay kun shan boqol labaatan iyo saddex ruux boqol soddon iyo sagaal ruux ayaa shalay oo keliya u dhintay cudurka korona gobolka hubi oo ah gobolka uu cudurka ka bilowday warbixinta dowladda ayaa lagu sheegay in laba kun lix boqol afartan iyo kow ruux uu ku dhacay cudurka taasi oo tirada dadka cudurkaasi qaba ka dhigay ruux dhanka kale dowladda ayaa sheegtay in howlwadeena caafimaad oo la tacaalayay dadka qaba cudurka ay u dhinteen caabuqa korona mas-uul ka tirsan golaha caafimaadka qaranka ee dalka shiinaha ayaa sheegay in lix ruux oo ka mid ahaa howlwadeennada caafimaadka ay u dhinteen cudurka howlo adag ayay u hayaan howlwadeennada caafimaadka mana nastaan oo waxaa ku badan shaqada waxayna halis ugu jiraan in ay qaadaan cudurka ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka golaha caafimaadka shiinaha marka laga yimaado gudaha dalka shiinaha waddamo dhowr ah ayaa laga soo wariyey in lagu arkay kiis cusub oo ah dad kala ildaran cudurka afar iyo labaatan dal oo ka baxsan shiinaha ayaa lagu arkay shan boqol oo ruux oo qaaday cudurka waxaana la bilaabay in la karantiilo dadkaasi kuwaasi oo aanan loo ogoleen in ay dhexgalaan bulshada ilaa iyo hadda saddex ruux ayaa cudurka ugu dhintay hong kong filibiin iyo jabaan waxaa muuqata in dalka shiinaha uu guranayo midhaha ay ka dhaxleen cadaadiska daran ee ay ku hayeen muslimiinta dowladda ayaa ugu goondisay dadka ka soo laabanaya fasaxa sanadlaha dalkaas kuwaasi oo isaga kala gudbaya gobollada waddanka dadka doonaya in ay ku laabtaan caasimada dalka shiinaha oo labaatan milyan ay ku nool yihiin ayaa la amray in muddo afar iyo toban cisho ah ay isku karantiilaan haddii ay ka dhaga adeegaanna waxay la kulmi doonaan ciqaab sida ay ku goondisay dowladda ugu dambayntiina kooxda xuutiyiinta ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad dagaal afhayeen u hadlay kooxda xuutiyiinta ah dalka yemen ee taageerada ka helaya dalka iiraan ayaa sheegay inay dhulka soo dhigeen diyaarad dagaal yaxye oo ah afhayeenka militariga kooxda xuutiyiinta ayaa shalay oo jimco ahayd shaaca ka qaaday inay toogteen oo ay soo rideen diyaaradda tornaada oo ay leeyihiin isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadka kuwaasi oo dagaallo kula jira xuutiyiinta telefishin ku hadla afka xuutiyiinta ayaa sheegay in diyaaradda la soo riday xilli ay ku howlaneyd howlgal militari oo ka dhan ah ciidamada xuutiyiinta waqooyiga dalka yemen qaybta difaaca hawada waxay ku guulaysteen inay duqeeyaan diyaaradda dagaalka iyagoo adeegsanaya gantaal sare oo wata teknolojiyad casri ah ayaa lagu yidhi bayaanka ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay xulufada sacuudiga iyo imaaraadka oo ku saabsan sheegashada xuutiyiinta ee ku aadan diyaaraddaasi la soo riday xuutiyiinta ayaa marar badan sheegtay inay soo rideen diyaarado dagaal iyo kuwa qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadka diyaaradda tornida ayaa ah diyaarad dagaal oo lagu farsameeyo yurub waana diyaarad casri ah markii labaad ayayna xuutiyiintu sheegteen inay soo rideen diyaaraddaasi warkii waad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga inta cidduu warkan dhaafan ah waxa ay dib kaga daalacan kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqan com